wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa si rasmiya waxa ay ugu dhawaaqday xilliga uu bilaabanaya imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka layo tobnaad dugsiga sare kaas oo ay qaado wasaaradda waxbarashada waxaana imtixaankan si rasmi ah uu bilaabanayaa afar iyo tobanka bisha juun isagoona socon doona muddo asbuuca sida ay ku dhawaaqday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaan jeclahay inaan xusuusiyo mar labaad in imtixaanka fasalka labaiyo tobnaad ee dugsiga sare uu bilaaban doono bisha juun ee soo socota afar iyo tobankeeda oo uu socon doono muddo toddobaad ah biidni illaahi alkariim jadwalka oo tafaasiil leh oo faahfaahsanna insha allahu tacala waan inla soo wadaagi doonaa dhinaca kale wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay in idhikaarka lagu gelaya imtixaanka uu yahay lacag la-aan aysana jirinin goobo waxbarasho oo lacag ka qaadi kara ardayda
qodobka labaad ee rabaan in la wadaaga waxaa weeye dowladda soomaaliya wasaaradeeda waxbarashadu laba sano ka hor ayaa waxay bulshada la wadaagtay in imtixaanka qaranka ee fasalka labaiyo tobnaad aan lacag ardada laga qaadaynin ha noqoto lacagtaas lacag kharash imtixaana ama ha noqoto lacag la xidhiidha kaadhka ama aqoonsiga waxbarashada wax lacaga oo ardayda laga qaadayo ama ay sharci tahay in laga qaado arrinkaas ma jirto wasaaradduna ma ogolo qodobka saddexaad waxaan jeclahay inaan maamulayaasha dugsiyada aan xusuusiyo inaan la ogolayn in magaca wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare lagu uruuriyo lacag la leeyahay ama aqoonsi baa lagu ardada loogu samaynayaa ama kharashka waxbarashada ayaa lagu daboolayaa ugu dambayn waxaan jeclahay inaan xusuusiyo waalidiinta ardayda iyo inta kale danaynaysa imtixaanaadka qaranka ee dhacaya bisha soo socota in fariimaha wasaaradda ay kala socdaan bogga wasaaraddu ay leedahay iyo baraha kale ee waxbarashada loogu talagalay in lagu faafiyo xogaha la xiriira imtixaanaadka imtixaankan shahaadiga ah oo si midaysan dalka looga qaado marka laga reebo deegaanada somalilan iyo puntland ayaa waxaa mas-uulka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyadoona sanad weliba ay u fadhiistaan kumanaan arday si isku mid ah